mid ka mid ah jenaraalada dowladda federaalka ah ayaa eedeyn u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ninkan oo lagu magacaabo jenaraal koronto kana mid ah dowladda federaalka ayaa sheegay in guri uu tilmaamay in uu isagu leeyahay uu si gardarro ah uga xukumay saalax dabaan oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka guriga ayuu tilmaamay in uu u haysto dukumentiyo sharci ah dhanka kalena waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ka xukuntay isagoo dalka dibaddiisa ku maqan guddoomiye saalax ayuuna xusay in uu yahay nin aan u qalmin xilka uu hayo markaan imid waxaa la ii keenay waqad fulin ah xataa dacwadu maan arag aniga dacwada meel ka dhacday iyo waxay ka dhacday ma arag midda kale qofka hadduu maqan yahay xataa waxaa fiican in la baafiyo sharciyan waa la baafiyaa sharciyan mataqaana qofka guriga tii hore sidoo lagu keeni karaa lagu keeni karaa ciidana guriga jooga waa loo dhiibi karaa haddaan maqanahay war hadda markaas waa ogaan lahaa ballan maxkamad haddaan leehay wax ballan maxkamad idoo laga dhigin waxna aan la samayn ayuu waxay yidhahdeen xukunki waa dhacay waana loo xukumay kadib anigoo maqanaa guriga layimid guriga la yimid waxaa la yidhi xukunki waa la fuliyey waa lagu kala baxay ciidan la soo dul dhigay aniga waxaan ka tashan wasaaradda gaashaandhiga inta warqad la geeya lama dhihin ninkaasaa maxkamad laga rabaa oo soddon cashaa ku yimaado waxa ku yimaado lama baafinin oo baafin ma dhicin marka ma garan kara wuxuu duleeyahay guddoomiye maxkamad inta meesha yimaado nin maxkamadda imaan waaye jalan sheeganaya la yidhi jalan sheeganaya aniga jalan ma sheeganayo jalan waan ahay weligan wax ma dhicin midda dadaa waxay u maleyan aniga ina qurbaawo ahayd dadka qaar ii qaataan marka meesha aan wax qorahay madaxayga xiyarmaa la arkay ma aqaano qurbaawo la ii qaatay ninka noocaas inuu maxkamadan oo afar milyan oo qof oo muqdisho ku nool inuu xukumaa waa qalad ah oo maxkamad u ahadaa qalad ah waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay bahdishay saraakiishii hore ee iyada ka tirsanaa isagoona tusaale u soo qaatay jenaraal goorden oo dhowaan magaciisa lagu bedelay sargaal kale oo shisheeye waxa uuna geesta kale ku hanjabay in haddii aan laga dulqaadin ciidanka gurigiisa la duldhigay uu wixii dhaco mas-uuliyaddeeda qaadanayo guddoomiye saalax saas daraaddeed waxaan shacbiga ogeysiinayaa in mataqaanaa guri tuuganimadaas lagu kala baxay dadka hoosha wadana ay yihiin dad sheeganaya cidda villada aan nahay dadii dhahaya oo habeen naga xoga villada naga xiga niman ganacsadaana ku jira meesha ganacsadaas ku jira meeshana waa la yaqaanaa waa nimanka hadda dhoolka dadka ka booba oo ganacsadayaal ah waxaa kaloo jira dalkan aniga usoo shaqeeyey garaaddo beena ma wato waxaan kasoo shaqeynaya muddo soddon sagaal sana ciidamada u shaqeynayay sidaas daraaddeed halgankeeni hal bacad lagu lasaa laga dhigay sababtoo ah aniga maanta in la yihahdo guri tuuga oo haystaa anigu raggii kolleegayaa saacaddan maanta ay dhinteen oo aniga aan ka soo harnay ayaa haddana waxaa jira raggeenni magaca lahaa ee magaca loo bixiyey sida sida generaal gordon oo kale maanta asagoo awal la aasay haddana maanta magaciisa lasii aasay anigana maanta waxaa laleeyahy tuuga saa laleeyahy waxaasoo kalena wax la dulqaadan kara maaha saacaddan waxay ka bilowday ciidanka dul saaran in laga dulqaado haddaan laga dulqaadinna marka laga yimaado dilalka dhaca barakicinta iyo burburinta ay madaxda iyo ciidanka dowladda federaalka u geysanayaan guud ahaan bulshada gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa marar badan dhacday in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay la kulmaan dhulboob kaga yimaada dowladdii ay ka tirsanaayeen sidaba hadda ku dhacday jenaraal koronto